taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray howlgelin khimaasi ah oo weli ka soconaya xarun ku taalla magaalada beledweyne iyo dagaallo culus oo maanta ka dhacay gobolka shabeellada dhexe qaybaha hore ee war-saxaafadeedka ayaa looga hadlay howlgalka inqimaasiga ah ee weli ka soconaya xarunta ku taalla magaalada beledweyne waxaana lagu yidhi ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo talaado ah haroornimadii hore weerar isugu jira camaliyadii sishaadi ah iyo inqimaasi ah ku qaadeen xarun ku taalla magaalada beledweyne ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan halkaasoo ay cadowgu ka wadeen abaabulasha hadalla dirir ah oo lagu carqaladaynayo ku dhaqanka shareecada islaamka weerarkan oo ay fuliyeen guutada istishhaadiyiinta ayaa lala beegsaday saraakiishii murtadiinta ahaa ee hormuudka ka ahaa abaabulka cadowga kuwaasoo xilligaasi ku sugnaa xarunta ayaa lasii raaciyey bayaanka markan waxa uu bayaanku soo gudbinayaa in howlgalku uu weli ka socdo xarunta iyo khasaaraha horudhaca ah ee ka dhashay waxaana lagu yidhi camaliyadda istishhaadiyada ah ayaa lagu burburiyey ilaalada xarunta cadowga kadibna mujaahidiin inqimaasiyiin ah ayaa gudaha u galay dhismihii ay ku sugnaayeen saraakiisha ashahadala dirirka ah mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay dhismaha waxayna halkaasi ku dileen xubnihii ugu muhiimsanaa ee ololaha ashahadala dirirka ay gaaladu doonaysay inay ku dhibaataysa dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan galbeedka wilaayada islaamiga ee hiiraan khasaaraha horudhaca ah ee cadowga lagu gaarsiiyey weerarka waa dhimashada in ka badan labaatan xubnood oo ay ku jiraan afar ka mid a horjoogayaashii loo xirsaaray abaabulkaas cadowga damacsanaa khasaaruhu intaasi waa uu kasii badan karaa maadaama ay camaliyaddu ilaa iyo hadda ka socoto gudaha xarunta inqimaasiyiinta mujaahidiintuna ay halkaasi kula dagaalamayaan maleeshiyaadka riddada ah ee u soo gurmaday cadowga lagu laayay gudaha xarunta la weeraray sidoo kale waxaa dagaalka ka qayb ahaa saliibiyiinta xabashida itoobiya iyo murtadiinta ciidanka jabuuti oo iyaguna usoo gurmaday saaxiibadooda murtadiinta ah ay mujaahidiintu weerar ayaa sidoo kale lasii raaciyey bayaanka markan waxaa war-saxaafadeedka lagu soo gudbinayaa khasaaraha dagaaladii maanta ka dhacay gobolka shabeellada dhexe waxaana lagu yidhi dhinaca kale mujaahidiinta ayaa maanta dagaal adag kala hortegay maleeshiyaad murtadiin oo ay hawada ka taageerayeen diyaaradaha saliibiyiinta kuwaasoo ku sugnaa duleedka degmada cadale ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe dagaal muddo saacado ah qaatay kadib allah fadligiis waxaa halkaasi lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ahaa waxaana laga dilay siddeed iyo toban murtad kuwaasoo toban ka mida meydadkooda fagaaraha ay uga carareen halka dhaawacuna uu gaarayay in ka badan soddon murtad qaybaha dambe ee bayaanka ayaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ay ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada ay cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga heystaan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed bayaanka waxaa lagu soo gebagabeeyey waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhelifyadooda murtadiinta ah ilaa geyiga soomaaliyeed ay ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya uga sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatu wayakuuna addiinu lilah fain intahow falaa cudwaana ila cla aldaalimiin